sidoo kale waxaa ogeysiinayn dadka reer buulariig siduu ni sheegay managing directorga arrintii hadda dhacde inay dhici doonin meeshaasna marag lagu shubi doono oo la hagaajin doono oo biyahaasna mar dambe ay soo daadan doonin sida ay odayaashii deegaanka iyo m d-ga ay ku heshiiyeen ballankuu m d-ga qaadana wuu fulinayaa marka dadweynaha maxaanu sheegaynaa ayaga inay ogaadaan annaga inaan arrintaasu ka xunnahay oonaan la tacaalhayno sidaa ogtihiina saakayto managing directorga naftigiisa ayaa nila kulme oona niila jooge oona nii soo booqta arrintaa daraadeedna nigu soo booqtay asagoo dadaal ay u tahay inay uu dadweynaha la hadlo ciladaasna sidaa ogtihiinna moodye maxaa keenay in laga shaqaynhayo taangigaas iyo clear samka xeeradaas ku dhextaasho taanga daraadiisa ayay ciladaas u dhacday oo biyahana u daateen saliy shalayto intii biyaha ay dadanayeen baabuura baa meesha joogeen oo biyaha ka nuugayeen biyaha shaqadaasna waa la wadaa waa siduu m d-ga ni sheegay carradana waa lagu soo daadan doonaa hadda markii dambe deegaankaa tihiin waad la socotiin inay gaari ay jiidaysa biyaha ka jiidaayeen meesha inay jireen wixii ka bilaab daxalayto ilaa maanta intay biyaha socdeen hadda ka bacdina maxaa lagu soo daadan doonaa marab aad baana u dadaalhaynaa waana la socotiin maanta arrinta yareed oo dhacda inuu managing directorga naftigiisa uu meesha goobjoog u ahay uuna dadkii soo booqtay si uu ula ogaado yani khasaaradii soo gaarta dadweynaha rebolstreet maxaad mudan tihiin mudnaan aada weyn aad baa umaadsan tihiin maxaa yeeshee dad ba xayr leh baa noqoteen qaylidii maadu keenin mar kastana rebolreed annaga mahad baan ka sheegana maxaa yeeshee arrimo markay dhacaan waynala xariiraan waynala jaanqaadaan waynala talaabo qaadaan runtii waynoo garaabaan rebolreeg markaan dhahno marka rebolreeg waa mahadsantihiin aniga maxaa nigu leeyahay un aad iyo aad ayaa umahadsantihiin ilaa khayr hanisyo